madaxweyne siciid cabdulaahi deni ayaa xalay shaaciyey in puntland ay gudogalayso u diyaargarowga gogasha wadahadal ee arrimaha soomaaliya ay uu horey u shaaciyey islamarkaana xilliga rasmiga ah ee wadahadalkan uu ka sugayo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo horey u qaaday tallaabooyinka qabsoomidda gogasha puntland kulan uu shirgudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoonka baarlamaanka puntland sidoo kaleet ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiintii xubnaha ka ay dowladda federaalka madaxweynayaashoodii madaxdii hore baraamistradii hore madaxweynayaashii hore ee puntland iyo madax kale oo runtii ku sugnayd goobta sidoo kalena waxaa ku weheliyey braminister ku-xigeenka oo wafdigiisa ka mid ahaa waxaa kulankaas looga wada hadlay gogoshii dowladda puntland ay u dhigtay in arrimaha soomaaliya guud iyo kuwa gaarka aba ee muddooyinka soo socda looga arrinsado wuxuu madaxweynuhu runtii soo dhoweeyey gogoshaas wuxuuna ku baaqay in gogoshaas garoowe la qabto wuxuu sidoo kaleeto braminister ku-xigeenka uu u xil saaray diyaarinta ajandaha gogoshaas looga hadlayo kulankii xigay markuu tegey kadib waxaa la falanqeeyey ajandayaasha hortobinta u leh in munaasabadaas lagu soo bandhigo gogoshaas looga wada hadlo uuna u gudbiyo madaxweynaha si uu soo xadido wakhtiga ku habboon ee gogoshaas looga falanqayn doono arrimaha hortobinta u leh soomaaliya
madaxweyne deni ayaa rajo iyo natiijo wanaagsan inay ka soo bixi doonto ka muujiyey wadahadalka ay martigelinayso puntland insha allah waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo madaxweynaha aqbalada gogoshaas iyo madaxweynayaashii dowladaha xubnaha ka ah iyo madaxdii kale ee ka qayb gashay sida wanaagsan ay u soo wada dhoweeyeen waxaan u rajaynaynaa ilaahay idankiis marka uu madaxweynuhu xadido wakhtigeeda inay gogoshaasi garow ka dhacdo marxaladaha adag ee ku soo foollay qarannimada soomaaliya iyo wadajirkeeda iyo horusocodkeeda iyo isbedelada gobolka dhacayaba ee u noqoto qodobo muhiim u ah waxaan rajaynayaa gogoshaasi inay noqoto mid miro dhasha waxaan u rajaynayaa fuudda iyagoo nabad qaba hadda ku tegey garow uga noqda in iyagoo iyagoo nabad qaban ay ku soo noqdaan ay ka soo baxdo qodobo masiirka iyo dalka iyo dadka wadan u ah haddaan reer puntland nahay yaanu ku hadlaya magaca dowladdabana insha allah waxaan u diyaar garoobaynaa qabashada gogoshaas oo aan u rajaynayno guul oo aan u rajaynayno inay noqoto qodobo muhiim u ah dalka iyo horusocodkiisa waa mahadsantihiin madaxda puntland ayaa sidoo kale madaxda maamul goboleedyada ku casumaya kulankan guud puntland iyo dowladda dhexe ayaa in muddo ahi ku kala tagsanaa arrimaha siyaasadda waxayna taasi dib u dhac ku keentay arrimo badan oo labada dhinac ay iska kaashan jireen nuux muuse birjeeb v o a garowe